iyadoo maanta maalintii labaad ee imtixaamka k c s e da ee dugsiyada sare loo fadhiistay ayaa waxaa ardaydu dalka oo dhan ay gelayaan maadooyinka dhinaca naxwaha ee afka ingiriisiga iyo weliba qaybaha kala duwan ee asaasiga luqadda ingiriishka warqadaha ku saabsan iyo weliba curiska taasi oo uu soo maray xogayaha joogtada ah ee wasaaradda tacliinta dalka kenya qaybo ka mida deegaanka riruta iyadoo halkaasi la sheegay in ardaydu ay si weyn uga soo qaybgalayeen dor polia kibsang ayaa sheegaya in nidaamkan waxbarashada sanadkan laga bilaabo bisha janawari ee soo socota dalka oo dhan waxbarashada dugsiga hoose ilaa iyo dugsiga sare ay noqon doonaan lacag la-aan taasi oo la sheegay in lagu kordhinayo agabyo kale oo dhinaca waxbarashada saacidaya oo loogu talagalay tayada lagu hagaajiyo hore ayaa toddobaadkan madaxweyne uhuru kenyatta shaaca ka qaaday markii ay gelayeen ardayda shahaadada k c b e da ee dugsiyada hoose dhexe in loo samaynayo tayo hor leh iyo weliba adeegyo xagga dhaqaalaha oo macalimiinta iyo ardayda isla markaana waalidiinta laga fududaynayo dhibaatooyinka xagga waxbarashada ka haystay xarunta wasaaradda waxbarashada ee dalka kenya warbixin ay ka soo saartay waxbarashada lacag la-aanta iyo qorshayaasha labada kun iyo sideed iyo tobanka ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay helayaan laba iyo labaatan kun laba boqol iyo afar iyo afartan shilin ardaygiiba ay ku soo aadayso taasi oo la kordhiyey sagaal kun iyo saddex boqol iyo afar iyo toddobaatan waxaa kaloo yala la sheegayaa inaanay jirin iskuulaadka dowladdu ay leedahay wax dhaqaalaha oo markaasi ardayda laga qaadayo islamarkaana qorshahan uu noqonayo mid saamayn ku yeelanaya iskuulaadka hoyga ah ee ardaydu ay seexdaan iyo kuwa markaasi loo tago maalintiiba ay ardaydu aadaan ama dheyga loo yaqaano kuwaasoo iyaguna saamayn ku yeelanaya barnaamijyada tayada waxbarashada ee waddanka sida dowladdu ay sheegtay barnaamijkan ayaa qayb waxa uu ka yahay barnaamijkii uu soo bilaabay madaxweyne waay kibaki kaasi oo ku salaysnaa nidaamka waxbarashada ee sideed afar afar waxbarashada asaasiga ah inay noqoto mid lacag la-aana hase yeeshee xukuumadda jubilee ayaa iyadoo haatan xaqiijinaysa inay sare u qaadayso tayada waxbarashada iyo waxbarashada lacag la-aanta oo dalka oo dhan ay ka wada faa'iidaysan doonaan